dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa saameyn kala kulmay isticmaalka qaadka kaasi oo sababay in ay ku waayaan dhaqaale badan oo ay ku maarayn lahaayeen qoysaskooda qaadka oo laga keeno dalalka kenya iyo ethoobiya ayaa waxaa magaalada soo geliya ganacsato kuwaasi oo kusii wareejiya ganacsato kale si ay uga iibiyaan bulshada si faa'iido looga sameeyo waxaana khasaaraha badan la kulma kuwa cuna qaar ka mid ah dhallinyarada isticmaala qaadka ayaa radio baarulo uga warramay dhibaatada uu leeyahay isticmaalkiisa waxaa ka mid ah qoysaska soomaaliyeed oo inta badan oo burbur u keeno caafimaad ahaanna uma fiicno xanuun badan oo uu leeyahay waxaa ka mid a qabsinaa ka mid a waxaa ka mid a qofka jirkiisa uu qallajiyo oo macnaha u keeno macnaha qofku inuu macnaha jinsiyahaan isbedelo marka uma fiicno macnaha qofka bini'aadmiga caafimaad ahaan qaadka uma fiicno adiga markaad baranaysa meeqa sano camal aad jirtay aniga waxaan jiray toban iyo lix sano maxaa marka ku kuu qasbinaa baratid wallaahi dhallinyaranima igu qasabtay macnaha wax kale igu qasban jiraan hadda ma cuntaa hadda waa cunaa haa ma jeclaalad inaad iska dhaaftid ha habeen walba waxaan isidaa berri iska dhaafe macnaha markaan soo kacana haddana waxaan arkaa anigoo cunaa macnaha aniga waxaan cunayaa muddo toban iyo siddeed sana u yaraan cunaa baswaarad awgeed oo cunaha moogiye wax hadda mataqaanaa macna ama wax faa'iido oo iisoo kordhina habeeraatee ma jiraan intaa cunaysa dhibaatooyinka kala kulanta haddaan laba iyo hal looga sheegto wallaahi dhibaatooyin badan fara badan waa leeyahay wuxuu leeyahay salaad dhumis gurigaaga oo ku dhaafiyo islaantaada iyo ilmahaaga canugaa dhashay asoo koraa arkaysaa ma garat hadduu jirin yahayna kama warqabtid hadduu xanuunsan yahay kama warqabtid hooyadaa macala waxaan soo dili waraactee inaad u istaagi waasoo wahaysatid heerkaas uu ku gaarsiinaa ma garat maxamed weyrax maxamed oo ka mid ah dhallinyarada joojiyey isticmaalka qaadka islamarkaasina ogaaday dhibaatadiisa ayaa radio baaruul uga warramay faa'iidada ay leedahay in laga fogaado cunista qaadka lagama sheekeeyaqan waxaan aniga dhibaato ka soo maray qaadku waa dhibaato waxuu ka yahay maskaxda qofka biniaadanka dhibaato u yahay maalkiisa dhibaato u yahay danihiisa shaqsina dhibaato u yahay sababtu ay tahay haddaad howl kasta qabsanaysa haddaad qayiilood meel fadhiso waxaad isleedahay hadhow baad kici doontaad oo qaadkan halta sii marqaan danahaagii o dhan waa ku dabamari shaqaada qabsani ma jirto maskixiyan ma fiicno oo dhafaraad ku gali hurdada kuma fiicna anigu dantaydaan aqoonsaday macnaha wax iisoo kordhaaba haddaysan jirin oo qof qofka biniaadanka waxaa la rabaa wax wax ku soo kordhinaa jirkiisa ama maskixiyan ama maalkiisa u isticmaalaa mugto haddowna maskixiyanna i fiicnayn maalkaygana u fiicnayn oo wax u ronya habal arag sidaasaa iskaga day marka laga soo tago saameynta dhaqaale ee uu sababo isticmaalka qaadka waxa uu dhanka kale door ka qaataa burburka qoysaska iyada oo lamaano badan ay ku kala tageen maareynta lacagihii soo galayay oo si qaldan loo isticmaalo